dowladan hadda jirta markii la magacaabay amba la doortay ee baarlamaanka doortay madaxweynaha waxyaabaha laga raba way iska fara badnaayeen oo xaqiiqda aad bay u badan yahin waxyaalaha looga baahan yahay laakiin saddex shay bay ballan qaadeen aas aasna u ah inaan ka baxno kumeelgaarnimada qodobka koowaad wuxuu ahaa dastuurkii kumeelgaarka ahaa ee somalilan in dib loogu noqdo wax laga bedelo shacabka la hordhigo baarlamaanka buruufgareeyo oo aan noqono ummad shuruuc ku shaqayso waa qodobka ugu muhiimsan adduunka burbur ku dhacana qodobka dastuurka muhiim buu yahay dhowr qodobaa laga qabtay adwa ha noqdo guddigii mataqaanaa dib ugu noqon lahat waxanbixinta waa la magacaabay guddigii baarlamaanka waa la magacaabay jer women buu leeyahay waxaa kaloo jiro la magacaabay qodob ku xiga wuxuu ahaa in guddigii shaqadooda bilaabaan isqabqabsigan wuxuu abuuray guddigii ilaa sagaal bilood guddigii turxan bixinta sagaal bilood toddoba bilood ilaa sideed bilood inaan waxba qabsoomin dhismaha hadda loo dhisay qaarkood mushaar ma qaataan waa shan qofood shaqadooday ka soo tageen soomaali ah ilaa hadda weli maysan helin fursad ay ku shaqeeyaan waxaan isleenaha maabib inay soo socdaan marka dhaawacaas wuu jira markale guddigii oo oversight ku sameyn lahaa ee baarlamaanka la magacaabay shaqo fiican bay qabteen waa isdiyaariyeen laakiin ayagana dhibaatada haysta waxay dhaqaale ma haystaan constitutionkii meel ama dastuurkii meel la geen karana ma laha wasaarad baa hadda loo magacaabay wasiirka wuu cusub yahay wasaarad kale uu ku jiray waqtigu qaadana marka qodobkii asaasiga uu ah waxna waa laga qabtay laakiin culaysku wax lagama qabo qodobka labaad oo wax laga qabto waxa layidhaahdo in wadanka laga dhigo maamul goboleedyo ama waxa federal structure waa la sameeyey saddexda gobol ee koonfur galbeed la yidhaahdo shariif xasan madaxweyne shariif xasan madaxweynaha ka yahay mataqaanaa jubbooyinka hadda waxaa ka socda gobolada mataqaanaa dhexe maamul sameyn oo la raba in laga sameeyo wuu jiraa iyo dowladda puntland oo iyada ugu horreysaba maamuladii waa la sameeyey laakiin maamulada hadda la sameeyey waxyaabihii ugu muhiimsanaa weli lagama hadlin waxaana ka mid ah labada dhiman ama saddexda dhiman haddii la dhammaystiro ama shabeellada dhexe iyo hiiraan iyo muqdisho iyo gobolada dhexe haddii la dhammaystiro waxay abuureysaa inay fursad siiso waa la kaamilay laakiin macnaheedu waa la kaamilay waxba matarayso waxbaa ugu sii daran waxay tahay weli xuduudihii qodobka ugu xanuunka badan lagama hadlo qodobka u dambeeya wuxuu ah wax la demokratization